وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا markay koox idinka mid ahay tidhi reer yasribow yasrib waa magicii hore ee loo yiqiin madiina ka hor imaanshaha nebiga sala allahu calayhi wasalam markay koox idinka mida tidhi reer yasribow halkan joogitaan idiinma leh ee u noqda xagga madiina koox kalena oo ka mid ah idan weyddiisteen nebiga iyagoo leh guryahayagu waa baylah mana ahayn baylah ee waxay rabeen oo keliya inay cararaan